nabad iyo naruuro dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle goorahan oo kale ka baxa himile f m waxaan ugu talagalnay inuu kaalin ka qaato korriimaha wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaan kolba ugu kuurgalnaa mowduucan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysa waa mid aan golaha ku keenno marti inala gorfaysa hadba ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa saamaynta isbeddelka cimilada ee wax soo saarka waxaa inala fadhiya martida kale ah xasan mawlid yaasiin iyo cabdulaahi nuur hadaafow farsamadu waa yaasriye yoome tebinta iyo soo saaristu waa anigoo axmed haadi waxtacbashada waa sanco ka timid ficil uu aadana sameeyey oo haddana ku xidhan deegaanka iyo cimilada waa tab ay iska soo dhexlayeen ilmo aadana guyaal badan waxaase hadda ka hor yimid caqabado cusub isbeddelka cimilada waa mid si joogto ah isku rogrogaya waxaa ka dhashay natiijooyin isfeer socda oo aan la mahdin saynis yahanada ayaa ka sii digaya inay dhibaatadu intaa ka sii badan karto haddii aan tallaabooyin wax ku ool ah la qaadin hoos u dhaca cunno soo saaridda waa dhibaato dhab ah oo ku foolan dunida siiba dalalka ka hooseeya saxaraha afrika garaanta gesiinka soo go'a waxaa sababay oo gondaha gooyey saboolnimada isbeddelka cimilada iyo asbaab kale oo aadanaha loo tiirin karo sida xaalufinta deegaanka isbeddelka cimilada mar hore ayuu saameeyey wax soo saarka gaar ahaan beeraha ku yaalla waddamada dunida saddexaad labada kun iyo soddonka marka la gaaro boqolkiiba sagaashan waxaa hoos u dhici doona helidda qaar ka mid ah quudka dunida loogu isticmaalka badan yahay sida galleyda qamadida iyo bariiska sidaa daraaddeed aqoon-yahanada odorasa cimilada waxay leeyihiin beeralayda waa inay la yimaadaan hanaanta fatiran oo lagaga hortagayo cimilada salla'aanta cunnada iyo isbeddelka cimilada waxaa ka dhexeeya xiriir isa suran si loo yareeyo saamaynta isbeddelka cimilada waxaa lagu talinayaa in la helo xal lagu laray aqoon iyo maskax in siyaasad loo sameeyo iyo in la diyaariyo abuur iyo dalag u adkaysan kara abaarta kororka tirada dadka dunida waa arrin kale oo loo arko inay labanlaabto baahida cunno isbeddelka cimilada waxaa loo arkaa biyodhaca adeegsiga badan ee teknolojiyadda sida warshadaha waaweyn ee qiiqa hawada ku daaya waxay dunidu ku baraarugtay mar ay saamaynteedu gaartay meel fog waxyaabaha la wada dareemay ee loo tiiriyo waxaa ka mid ah heerkulka oo ka sii daraya waxaa la isku dayayaa in wax laga qabto balse dowladaha ayaa siyaasad ahaan iyo fikir ahaanba ku kala duwan iyagoo kala fiirinaya danahooda gaarka ah soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada aan warshadaha waaweyn lahayn haddana aqoon-yahanada ayaa rumaysan in saamaynta isbeddelka cimilada ay taabatay waxay tusaale u soo qaataan soo noqnoqoshada abaarta daadadka fatahaadda iyo isbeddel ku yimid xilli roobaadyadii hadda waxaa meelo ka curtay roobkii iyadoon la gaarin xilligii guga haddaba isbeddelka cimilada sidee ayuu u saameeyey wax soo saarka dalka waxaana la rogrogaya martida soo dhoweyn kadib waxaa hadalka ku hormaraya cabdulaahi nuur hadaafow oo noo macnaynaya isbeddelka cimilada waxa loola jeedo waa dhawahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bal markuu horeysa waxaad noo micnaysaa isbeddelka cimilada maxaa loola jeeda dad badan inay maqlaan ayaa laga yaaba haddana faham fiican aysan ka haysan waxaa waaya cimilada isbeddelkeeda wax badan ayaa keeno oo dadka uu horeeyo waxaa waaya isbeddel micnihii waktiyadii hore cimilada wax lagu xisaabtamaayo oo lagu fikiraayo aa jirta hadda laakiin waxaa isbeddel ku keenay dadkii oo sii farabatay mar kasta oo dadka sii batoba waxaa imaanaya in isbeddelka cimilada ay iyo isticmaalkii dhirta iyo dheelitir la-aan ay timaado hadda waxaa la sheegaa cimilada isbeddelka waxyaabaha keenaya micnihii dhulka qoraxda iftiinka ka soo baxaya dhulka si toosa uma soo wada gaaro qaybo ka mida waxay ku naqdaan kor meel qayb la yidhaahdo ozan oo tree waaye micnihii ozankaas waxaa waaye waa qayb kala fiiltaraynayso ilayska qoraxda oo wixii dadka anfacayo iyo xayawaanka iyo dhulka anfacayo ay soo gudbisaa wixii kalena gadaalay u celisaa marka hadda waxaa dadka saynisanada ay yidhaahdaan ozankaas waa leyer ama micnehe lakab oo iftiinada qaarkood celinaya iftiinada waxaan ognahay wavisay ka kooban yahin micnihii hirar oo kala duwan oo kala yacnihii qaarkoodna dhirta iyo xayawaanka iyo wixii adduunka dushiisa ku nool oo ilaahay ugu talagalay ka faa'iidaystaan laakiin dadka aan aqoonta u lahayn aynan dareensameyn marka waxaa la dareemaa keliya markii la waayo marka haddaan example soo qaadano dhirta markii ay photosynthesis samaynayso waxaa qaadataa qeybo ka mid ah iftiinkaas qeybaha kalena waa micnihii waa dibay u nacdaqaan marka su dheelitirkii oo waxaa qad dhumay adduunka micnihii waxaa waaye dhirta waxay soo saartaa oxygen waxa noolaha kaleo dhanna waxay qaataan soo micnihii soo daayaan carbon dioxide oxygenkii ay dhirta soo saarteen waa qaataan marka dhirta ayaa isu dheelitiraysa marka hore dhir keliya iyo waxay ahaayeen waa marka hore waxa dhan waxay ahayen wax dabiiciya waxaa yimid warshado warshadihii markay yimideen ay tirada ka bateen waxaa batay marka carbon dioxide kii hawada dib uu naqanaya waa ka batay kii caadiga ahay marka hore dhirtaa qaada jirtay oxygenay soo saara jirtay isbedelkii markaas waa yarahay hadda waxaa batay warshadihii warshadihii carbon dioxide kii lama soo saara xataa sulfur iyo caloriin iyo elements kale ee hawada ku dirahayn markaa sidaas ayaa hawadii ku sumoobaysaa hawada caalamka markay sumowday waxaa waaye ayaga hadda waxay leeyihin saynisyaanada osankaasa dilaacay marka waxaa soo gudbaayo iftiino rays ilaysi oo micnihii aan loo dadka inaan qaad xamili karin sidaasaa isbeddelka cimilada uu ku timaadaa
aadaa umahadsan tahay waana ku dhawaahay barnaamijka kaswadaag ee himilo barnaamijkan mawduucan isbedelka cimilada oo aada iyo aada hadda caalamka u saameeyey laakiin soo bilowday qarnigii labaatanaad soo bilowday waa isbedel ku yimaada cimilada oo saameyn weyna ku leh bini-aadanka iyo duurjoogta iyo sidoo kaleba dhirta
dunida goormo ayay aragtay ama dareentay inay soo korodhay dhibaatadan isbedelka cimilada wallaahi waktiyada hadda exactly aniga hadda inkastoo aanan taariikh ahaan aanan waxaa hal mar ma soo boodino wax soo socda waqti dheer soo socda waay laakiin waxaa la dareemay qarnigii labaatanaad ayaa la dareemay in culeyskan oo isbedelka climate change inuu yimiday waxaana keenay teknolojiyadan faraha badan laa keentay hadda adduunka waxaa badanaa laisku dayaa in la dib sidii loogu loo yarey lahaa waxyaabaha dhibaatooyinka keeni karaa dhibaatooyinka waxyaaba keeni kara waxaa kamid a micnihii waxyaabahan tooska shidaalka la isticmaalayo shidaalka micnihii markuu gubto carbon oxide kalimaana waxyaaba kala soo baxay warshadahan isifeynaayo waxyaabahan oo nuclearka waxaaso dhan waxay keenayaan cimilada dhibaatay u keenayan dunidu goormay dareentay in arrinkan uu yahay mushkilad soo korodhay goormaa si weyn loogu baraarugay
qarnigii labaatanaad khaasatan marka la fiiriyo kun sagaal boqol iyo toddobaatankii waa markii ugu horreysay oo laisugu yimaado shir looga hadlayo isbeddelka cimilada oona ka dhaca geneva shirkaasna waxaa la ogaada waxaa laisku ogaa in heerkulka cimilada sanad walba sanad walba uu sii kordhayo waxaana markaa go-aan lagu qaatay in celcelis ahaan heerkulka caalamka inuusan ka badan laba dhibic shan degrees celsius oo ah hadduu micnaheeda ka bata yahay waa heerkulka meesha ugu dambeeya oo caalamka uu bini-aadanka uusan ku noolaan karin shirar kale oo badan ayaa jira ka dambeeyey oo isla janeebo lagu qabtay oo b b c protocol ah oo dhammaan qaramada midoobey ay hogaaminaysay iyo sidoo kale kasoo baxay qoladan loo yaqaano u n f c c loo yaqaano oona laga hadla waxyaalaha keeni kara isbedelka cimilada iyo cidda ka qeyb qaadanayso iyo wadamada uu saameynta ku yahay iyo wadamada uu dhashay waxaan aada u ognahay dadka wadamada shirkadaha ku horumaray ama wadamada horumaray waa dadka ugu badan ka qeyb qaata isbedelka cimilada maadaama shirkadaha waaweyn leeyihiin waxay kusoo deynayaan hawada kaarboon ah kaarboonkaas oo dhalanayo kuleel aada u zaa-id dhalanayo isla markiina oo oo ka qeyb qaadanayo inuu isbedelkii biyihii badda oo bataan sidoo kale uu ka qeyb qaadanayo sunaamigii dhacaya ama duufaanada ay ka qeyb qaataan dadka saameynta oy ku yeelanayso waa dadka wax soo saarkooda yaryahay oo loo yaqaano wadamada soo koraya sida africa oo kale shirkado badan ma laha laakiin iyaga maadaama ay cimilada adduunka aysan kala xirnayn oo border lahayn wasaqooyinka xag kasoo baxa ayaa iyaga u imaanaya markaas waxaa dhacay isbedel dhanka biyihii oo kale webiyadii inay marna guraan marna soo bataan tusaalaha inagu filan waxay ahayd soomaaliya oo kale labada kun sideed iyo tobankii oo kale marna webiyadii dhan waa gureen isbedelka cimilada twenty nineteenkii marnaba weyga xadkiisa ayuu ka baxay oo fatahaada ayuu dhaliyay soomaaliya waa dal ku yaala dalalka dunida saddexaad la yidhaahda warshadana aan lahayn sidee ayuu u saameynayaa isbedelka cimilada dunida ka jira cimilada micnihii adduunka ka jirto micnihii waxaa wadwadaayo oo kal- kala habeynaya xilliga wuxuu leeyahay dabeylaya jiraan micnihii qaadaayo wax walba marka meeshaan warshado yaryar ay leedahay ama warshado ma laha ma ma ahan waxaa waaye eh, wixii waa adduunka dhan waa isku wada xiran yahay dabeylaa jiraanna marba marna eh, ka imaanaya dhinaca waqooyi marna koonfur ka imaanaya marba dhinac ka imaanaya dabeelahaasaa marka wax soo gudbinaya dadka kale u gud- eh, dunyada kale u gudbinaya eh, waxyaabaha oo dhibka keenayo oo ay ka mid tahay eh, hawooyinkan oo warshadaha is- qa- qashinka hawada eh, is- eh, hawada gelaya wasaqaysan hawada gelaya markaan usii daadegno natiijooyinka ka dhashay ee ilaa iyo hadda dunidu ay wada dareentay maxaa ka mid ah Ah, natiijooyinka ka dhashay oo aada loo dareemay isbedelka cimilada waxaa ah eh, 2020 kaliya marka loo fiiriyo january eh, kuleylihii ka dhacay australia oo keemihii oo dhan oo gubteen oo lala tacaali waayey Eh, waxaa kaloo ka mid ah tsunamiyadii oo fatahaadaha dhacayay oo sidoo kale eh, jaban oo kale fatahaadii dhawaan oo ka dhacay iyo duufaanadii ka dhacay Eh, soomaaliya oo kale markaan joogno waxaa ka mid ah daadadkii hadda oo dhacayeen oo kale Eh, biyahaas iyo roobabkaas da-ayay xilligii loo baahnaa ma ahayn Eh, waxay ku yimaadeen isbedelka cimilada ay ku yimaadeen sidoo kale waxaa kaloo ka mid a oo la dareemay abaaraha soo noqnoqda oo soomaaliya ka dhaca waa waxyaalaha keenaya isbedelka waxaa kaloo ka mid a eh, xiliyadii roobkii loogu talageli jiray oo lawaanayo waxaa kaloo ka mid a keymihii oo baaba-een ooma duurjoogtii qaarkood oo caalamka kaga dabar go-ay sidoo kale waxaa kaloo ka mid a isbedelka aadka loo dareemay barafkii badda ku jira oo aada usii dhalaalaya oo yaraanaya biyaha ku darsoomaya waa waxyaalaha aadka loo dareemayo oo hadda oo la taaban kara ah oo caalamkao dhan uu isku raacay ah
waa tahay xilli roobaadyadii soomaaliya waa sidee hadda maxaa iska bedelay walaahi dadka waxay sheegayaan isbedel weynaa jiro oo dhinaca hadda ma lagu xisaabtami karo waktiga eh, isbedelaa yimid ay leeyihin hadda hataa hadda waxaan ka dareemi karaa xilligan hadda haddaan soo qaadano tusaale meelaha qaarkood roobkii waa ka bilowday waktiga uu bilaabanayna lama gaano weli waxa waaye waa hataa xilliga guga sida oo u di'i jiray iyo meelahu ka imaan jiray iyo qaabka u imaan jiray waa isbedel weynaa ku dhacay dadku waa dareensan yihiin laakiin dareenkaas wax oo hal dowlad ama dad yar ay wax ka qaban karaan maa dadka dhan markay isku isu wada kaashadaan hadda annaga soomaaliya environmentiga maba la fahansanabo dara- daraasad ahaanna wax barto waa yaryihiin waa hadda inkastoo jaamacadaha qaarkood lagu soo daray in la barto environmentiga environmentiga waa wax maado muhiima oo ka bilaabanayso guriga meel walbana gaayso oo in la ilaaliyo nadaafadii eh, la ilaaliyo micnihii qashinkii recycle in lagu sameeyo oo aanan micnihii eh, annaga qashinka ah, mid faa'iido leh ha ahaado mid xun ha ahaado mar walba banaanka la isaga firdhinaya marka waxay keene caafimaad xumana waa keene deegaankiina dhibay u keenaysa adduunka laakiin qashin la tuuraayo ma jiro dibaa looga faa'iidaystaa wixii plastic ah wixii oo waxa eh, xaansho ah wax kastaba bir dhalo waxa dhan dibaa loo isticmaalaa marka dadki in oo lagu baraarujiyo inay ilaaliyaan waa dad aaday muhiim u tahay hadda dunida maxaa dadaal ah oo ka socda oo la doonayo arrinkaas in lagu yareeyo ama loo een, lagu baabi'iyo Eh, dadaalo aada u badan ayaa socda oo ay hogaaminayaan wadamada horumaray Eh, walow aan laisku raacin laakiin haddana waxaa jira dadaalo ay un ka hormuud u tahay sidoo ka sidoo ka waxaa ka mid a in la xiro ama la joojiyo eh, wax soo saarka eh, dhuxusha oo kale sidoo kale dadaalada soconaa waxaa ka mid a in ay la yareeyo jarista dhirta ama la iska daayo haddii laga maarmi karo dadaalada kaloo socda waxaa ka mid a in dhalinyarada ay hadda ku baraarugtay ahmiyadda ay leedahay dhirbeerista ay leedahay sidoo kale dadaalada ka mid a oo soomaaliya laga qabto oo laga muujiyay waxaa ka mid ah in la mamnuucay ee dhoofinta dhuxusha taasoo ay qeyb weyn ka tahay isbedelka cimilada soomaaliya oo ka dhacay maadaama ay anaga aan in- badankeeda aan ku tirsannahay dhuxusha ee dhuxushana ay kamid tahay nafleyda ee sidaan ognahayna dhirta waxay ay nuugtaa carbon dioxide-ka oo ay- ay iyada u baahan tahay si ay ku herkulku u yaraado iyadana waxa ay soo daasaa oxygen haddii dhirtaas meesha ay ka baxdo waxaa dhacayo inuu biniaadamkii ama noolihii uu oxygenka waayo oo carbon dioxide-kiina wax oo qaada la waayo markaasna ay keenaan heerkul marka waxaa jira dadaalo aada u fara badan ee ay hogaaminayaan un-k khaasatan qoladan loo yaqaano u n f c c oo tababaro badan bixiya oo ku saabsan isbedelka cimilada ee waxaa kaloo hogaaminaya africa oo kamid a qolada la african youth initiation for climate change oo iyagana oo aada u xoojiya dhalinyarada iyo isbedelka cimilada iyo qaabka lagu horti karo iyo dadaalo kaloo fara badan ay dowladaha hogaaminayaan intii dunida laga dareemay een, isbeddelkan cimilada innagoo soomaaliya ku dabaqayna dhul daaqsimeedka iyo kaymihii soomaaliya waa sida muuqaalkoodu hadda isbedel weynaa ka jiro oo dhinaca micnihii roobabkii waa yaraadeen ha yaraadaan oo keliya le ma ahane xataa mm, waktigii hore dowladaa jirtay dabooleysay baahiyaha jiro Eh, wixii la- waa la aruuri jiray abuurada markii ay inta oonan maaragtay baabi'in hadda dhirta qaarkeed xayawaanada qaarkood waa zuuleen waxaa zuulinaayne in aanan maaragtay dad daba socda aysan jirin oo ka taxadiraaya waqtigii dowladda jirtay waxaa dhacday eh, hay-ad waxaa jirtay mar laga lala dagaalamayay eh, bahalkii oo gindiga mashruucaas gindiga waxaa dhacday in eh, suntii dooskii la isticmaalaya ama eh, quantity tirada cadadka la isticmaalaya wax lagu buufinaya inay ka badiyeen oo ay dhinteen waxyaaba fara badan oo ama ha ahaadaan oo waxa loo waxaan dhan waa isku wada xiran yihiin haddii oo shay meesha ka baxo xayawaan hadduu meesha ka baxo xayawaano kale oo markaas dhib badan inay soo bataana laga yaabaa marka waxaa dhacday waqtigaas in ay shinidii oo webiga jiinkiisa meelahay wax buufinayan webiga jiinkiisa u badnaa webiga jiinkiisa shinidii eh, inay baaba'day fayskii labaad waa la ogaaday waxaa soo raacay dad fara badan oo environmentiga bartay oo nin walba wax ku taqasusay nin a- oo ku taqasusay cayayaanka nin oo ku taqasusay raha iyo waxyaabaha kale oo yaryarka ah oo eh, masaska waa lagu kontaroolaayay dooska isticmaalayaan iyo wixii ay dili karaan waxay loogu talagalay inuu dilaan raba marka eh, micnihii eh, sunta eh, waxaa la- marka la buufinaya waxaa loogu talagalaa eh, cadad la qasa ayaa jirto cadadkaas dii laga badiyo waxaa imaanayso in wax badan ay ku dhintaan xataa dadka xataa inay dhib u keentaa imaanayso si toosa ama si dadbanba marka hay-adaha badanaa soo daba kaceen ji- hays- marka fayskii labaad culeyskii sidii hore waa ka yaraada micnihi oo degaankii eh, wax badan kama baabi'in marka marka wax la sameynaayo mashruuc la sameynayo waxaa la rabaa mashruuc kastoo la sameynaayo mashruucan muxuu dhib keeni karaa muxuu faa'iido keeni karaa faa'iido intee la oga keeni karaa in dhib intee la oga keeni karaa in laga fikiro waa muhiim waa oo laga doodo inta aan la qabanin lala socdane oo ima- mashruucan markii la qabto marka hore waa laga fikray waxaa laga yidhi mashruucan intaasoo dadaa shaqaale ka shaqo ka helayso eh, intaasoo dakhliga uu soo gelinaya wadanka intaa dhinacaas dhinac keliya in laga fiiriyo maaha, dhinaca kalena in laga fiiriyo oo environmentiga muxuu dhib u keeni karaa digaanka muxuu dhib u keeni karaa in laga fikiro oo dad daraasadaas daba wado oo daba socda inay jiraan waaye reediyow himilo boqol laba dhibic shan megahartis ayaad naga maqlaysaan kaswadaag ayaan ku guda jirnaa waxaan ka hadlaynaa saamaynta isbeddelka cimilada ee wax soo saarka martiduna waa xasan mawleed iyo cabdulaahi nuur waan isku soo noqon doonaa balse waa tahay isku soo noqod wanaagsan aan dib ugu laabto martida shirkii ugu dambeeyey ee baaris ka dhacay markaan eegno dowladaha quwadda leh ee dhanka warshadaha ku hormaray aragti ahaan maxay ka kala aaminsan yihiin dadaaladaas ama shirkaas u dambeeyey shirar badanaa ka horeeyey ee baris farandice agreement yaa ka horeeyey oo isku yimaadeen laakiin shirkii hadda ugu dambeeyey oo baris ka dhacayay waxba iskuma aysan raacin macnaha waxaa jira wadamo f- sida china oo kale aana ogoleen in aan shirkadihiisa ama hoos uu u dhigo maadaama uu isleeyahay wadankan kale kaa horumaray ee soo qabso waxyaalaha kaloo ka mid a waxaa shirkada aan lasoo waraac waxaa ka mid a africa oo kale africa ee qeyb weyn kama ah sababto ah iyada saameynta ugu badan ee aa lagu yeeshaa ee, iyada laakiin waxba saameyn kuma yeelata ilaa hadda jooga iyadana la- ma aysan saxiixin Ee, wadankana aad uu hadda u hordiiday inuu shaxi heshiiskaas waxaa kamid ahaa maraykanka kamid ahaa oo kasoo horjeestay ee, in la gaaro go-aan mideysan oo lagu hortagayo isbedelka cimilada caalamka wax soo saarka soomaaliya sidee ayuu u saameeyey isbeddelkan cimilada ku yimid isbedelka cimilada ku yimid beeraha si xoog la u saameeyey oo micnihii eh, cudurro fara badan iyo cayayaan fara badan oo aan hore u jirin ayaa la arkay hadda tii ugu dambeysa haddaan tusaale usoo qaadano ayax ayaa yimiday inkastoo ayaxa dowladda haddana aynan jirin haddana dadkii xoogaha waa dadaaleen hubay is- haysteen rasaasa qaarkood u isticmaala hataa Wala- waa adduunka laakiin waxaa jiro hay-ad qaabilsan la dagaalanka ayaxa oo hoos tagto f a o laakiin meel ay ku shaqeyso ma lahaayo waa laakiin ilaah anaga naga naga fudeeyey wadamadii kale wuxuu u gudbay oo dowladaha lahay xoogaa culeyskiisa waa yaraaday inkastoo uu soo naqan karo ayaxa marka uu yimaado haddii oo oo kan oo meesha uu tago mar labaad isoo dilaaci karaa in laga sii digtoonaado waayo oo la ogaado meelihii uu ku degtay dabagal lagu sameeyo haddaan lagu sameynin mar labaad uu soo dilaaci karaa marka uu helo ku- xaalad ku habboon dhul daaqsimeedkii iyo kaymihii soomaaliya hadda muuqaalkoodu waa sidee Ah, horta hadda soomaaliya ma laha kayma wax aan dhihi karna ma laha Eh, kaymihii oo dhan waa la wada gurtay dhuxushii aa laga wada dhigtay Eh, diiradda markaan saaro dhulka jubbooyinka oo ahaan jira dhul aad kaymo u leh oona dhirta ku badnaa hadda markaa aad waxaa u moodaa meel saxra ah Eh, waxyaalaha aadka oo soomaaliya loola yaabay noqoto in dhirtii oo dhan la wada jaray Eh, soomaaliya marka loo fiiriyna dhulka kaymaha waxaa ugu badnay koonfur ee haddana koonfurta inta badan way ku yaraanayaan marka laga reebo shabeellada hoose oo in yar ay ku dambeyso Eh, dhanka dhul daaqsimeedka marka aan eegno aaday iyagana u yaryihiin that's why abaaraha ay nagu soo lalaabayaan xoolaha u dhimanayaan Eh, that's why ay xoolihii inta badan magaalada soo galeen hadda ay magaalo joog noqdeen marka aaday u yaryihiin isleena laakiin hob waxaan rajeyneynaa inay sidoodii kusoo noqdaan oy dhalinyarada baraarugto ay sameeyaan dhir beeris uu qofka hadduu hal dhir jaro inuu laba ku bedelo si ay kabsiimo ay usoo noqoto sidoo kale waxaan ku dhiirigelinayaa wasaa hadda dhibaatadaas ma jirto wasaaradda eh, deegaanka ma jirto ama environmentiga u qaabilsan Eh, waxaa laga maamulaa ay hoos tagtaa hadda xafiiska wasiir wasaaraha waxaan dowladda ka codsanaynaa inay sameyso wasaarad u gaar ah oo arrimaha deegaanka ka howlgasha maadaama ay barnaamijyo badan jiraan oo mashaariic loogu talagalay oo deegaanka wax loogu qabanayo Eh, marka waxaan isleeyahay haddii waxyaalahaas oo kale dhan la qabto in ay dhalinyaradana baraarugto ay dhirtii aan la jarin oo haddii siyaabo kale dhuxusha ma waxyaalo kale oo dhuxusha bedeli kara in la isticmaalo oona dadka laga wacyigeliyay inaysan dhirta jarin ay ahmiyadda dhirta leedahayna loo bulshada loo sheego waad mahadsan tahay beeraleyda soomaaliyeed maxay hadda soo saaraan oo ay u badan yihiin beeraleyda waa dadaalaan waxyaaba badan ay soo saaraan laakiin wax soo saarkii culeysyo badan aan ka haysto oo dhinaca oo maalgelin ma haystaan suuq ma jiro mararka qaarkood suuqii eh, ayagoo wax soo saaray wixii wax lamid in la keeno a imaanayso marka dhib badanaa jiro oo beeraleyda haysto oo dhibkaasna waxaa ku imaan karaa haddana teeda kale waxyaabaha qaarkood waa la soo saaraa laakiin ma laha wax sii process kusii sameynayo haddii lacala hadda tusaaledan usoo qaadano waxaa jiro xilligaa hadda la joogo qare zaa'id u badanaa soo go-ay qarihii ma kaydsamaayo haddaan loo helin warshad habeynayso marka waxay imaanaysaa xataa in uu marka uu faraha ka bato in uu environmentka xataa dhib u keeno oo meel kasta lagu tuuro oo qashin fara badan oo keeno oo maaragtay cayayaan fara badan oo ka yimaado marka eh, dadka ganacsatada oo hantida leh, wad- wadan walba waxaa wadan- waxaa waxaa qabta dadkiisa dadka lacagaha leh waxaad umaleysaa inay wadanka ka ilaalinaan wadamo kale wax ka qabtaan annaga waxaan kula talinaynaa inay wadankooda maalgelin ku sameeyaan wax kasta waa laga tacbi karaa wax kasta waa laga sameyn karaa warshadahane fikirka laga haysto waa fir- fikir qaldana laga haystaa warshada macnihi waxay haystaa warshad marki la yidhaahdo qofka la yidhaahdo wax weyn oo hangar weyn iyo eh, guryo waaweyn in loo dhiso khasama adduunka waa laga gudba waxaa waaye warshado yaryaro waxaa la keenay oo makiinadaha saliidda camal lamid ah marka wixii markay tirada ka bataan in la borsees gareeyo si ay u dheeraado waktiga la isticmaali karaayo taasaan kula talinayna dadka oo ganacsatada ay ganacsiga waa laba nooc waa micnihii dhowr nooc waa ganacsiga beer wax laga soo saaray keliya ganacsi maaha waxa waaye qaadista in meel laga qaado meel ku yartaa la geeyo wadankii waa ganacsi in la warshadeeyo waa ganacsi in la kaydiyo waa ganacsi waxaasoo dhan waa waxyaabo oo dadkii fikir waa ka haystaan laakiin waxyaaba badanaa xanibayo oo dhinacii amnigii dhinacii wadooyinkii waxyaaba badanaa xanibayo laakiin waa iska dhamaanaya hadduu ilaahay abaarta kuleylka daadadka fatahaadaha iyo isbedelka cimilada maxaa ka dhexeeya ayaa la dhihi karaa abaarta iyo kulaylaha iyo wax dhan wax wax isku wada xiran waaye micnihii eh, waxaa la yidhaahdaa meerto waaye micnihii waxaa waaye wax soo naqnaqanayo dadka S- soomaalida waxay sheegaan waxay yidhahdaan soddon guuro iyo konton guuro iyo waxbay dhahaan oo micnihii intaasoo sano ka hor abaartan abaar lamidaha dhacday laakiin qofka waxaa la rabaa diinta ilaahay qur-aankiisa waa ku sheegay ma nabi yuusuf martigiisii eh, eh, ninkii in oo maaragtay sida ay wax kala yeeli lahaayeen marka dadka inay sidaas camal ugu xisaabtamaan aan rabaa waxaana maadaama ay wax oo joogta oo soo naqnaqanaya inay ahaadaan inuu qofka mar walba uu asoon ka digtoonayn ay mar walba ku dhacaan waa laga fiican yahay marka dadka soomaalida inay eh, ka fikiraan oo ku xisaabtamaan sida looga hortegi lahay waxaas Eh, hadday naqanahay raashinkeeda la sameeyo hadday naqanahay xoolaha calafkeeda loo sameeyo Eh, dhulka oo roobka in xir seero seerooyin loo sameeyo waqtiga dowladda seerooyina jireen oo lagu ilaalinayay abuurka oo cawska iyo dhirta s- si sahlan ku baaba'ayan laakiin haddii la gubo ama aan la dadanaynin waa baaba'ahay laakiin haddii meesha ay xiran tahay hadda waxaa laga yaabaa dhirtii waaba lagu guraya waxaa laga dhigayaa maaragtay eh, dhuxul dhuxushi xataa soomaaliya ma lagu isticmaalo adduunka waxaa lagu dhoofinaa ganacsiyaa laga sameeya taasina waxay keenaysaa environmentig inuu sii xumaado wax soo saarka soomaaliya sidee ayuu u saameeyey isbedelkan cimilada ku yimid Ah, soomaaliya eh, waxay ku tiirsan tahay eh, dalaga ay ku tiirsan tahay inta badan waxyaalaha ay soo saarto waxaa ka mid a eh, galeyd oo kale iyo misigada iyo muuska oo kale eh, iyo dhanka xoolaha wax soo saarka oo ka mid yahay labada sano ugu dambeeya abaaraha dhacayeen eh, soomaaliya wax soo saar badan ma aysan lahayn Eh, that's why ay dad badan u dhinteen usoo barakaceen Eh, haddeera ugu dambeeyay isbedelka cimilada waxaa kamid anyaxaa guurayaa ka mid ah oo hadda nasiib wanaag daladihii dalagii soo goera ku habsada laakiin meelo badan ay ka badbaadeen Eh, sidaa la socotana soomaaliya hadda waxaa ka jira food crisis oo waxaa laleeyahay eh, maba jira cunto ku filan oo soomaaliya ay soo saarto malaha badankeed waxay ku tirsantaha cuntada dibadda laga keeno Eh, dhanka xoolaha marka loo eegana eh, labada kun iyo toddobadii ilaa labada kun iyo saddex xoolo badan ayaa soomaaliya ku baaba'ay oo isbedelka cimilada iyo abaaraha soo oo saameeyey sababtaa waxaasoo dhan waxaa keenaya dhirtii oo la jaray dhirtii haddii la jaro waa waxyaalaha biniaadanka noolaha oo dhan ay ku tiirsan yihiin haddii la jaro nolol ma jirayso so dadka waxaan ka wacyigelinaysan dhirta inaysan jarin si duunyada iyo biniaadanka ay u helaan meel ay gabaad iyo cunto ay kaga dhigtaan gabagabada ayaan isla joognaa maxaa nala gudban inaan sameyno si aan u yareyno saameynta isbedelka cimilada Eh, si saameynta cimilada eh, looga hortago waxaa loo baahay horta in dadki la wacyigeliyo Eh, iskuulaadka dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare ilaa jaamacad environmentiga maadooyin lagu qaadanayo lagu soo daro syllabuska eh, macnihii eh, manhajka lagu soo qaa- lagu daro taas waxay fudaynaysaa in oo wax badan culays badan oo jira hadda oo yaraaday iminka ay fudaynaysaa oo inayna jiraan marka hay-ado oo ama si private u shaqaynayo ama si oo public u shaqaynayo oo eh, dadkii gacan ka siinayo in degaankii la ilaaliyo waxa waaye il dhaqaale oo aan la ogeyn waan ugu xisaabtamin micnihii waxyaabahan oo maaragtay degaanka waxaa shimbarihii xataa magaalada qaarkood joogi jira iyo cayayaanadii qaarkood wax kastoo aada u jeedid waxtaray leeyihin laakiin waxtarkooda markii ay meesha ay ka tagaan la ogaa karaya micnihii wax walba waxay sameynayeen meerta oo isku wada xiran yihin waxawaaye nolosha xayawaan ba xayawaan ku noolyahay haddii xayawaan ka mid a xayawaanadaas oo meesha ka baxo wuxuu xayawaankan kale waa badanaa dhib u keenaa hadda ka hor waqtigii fatahaada camal waxaa dhacday in dooligii oo faraha ka batay dooligii uu lahaa xukumi jiray shimbarihii iyo masaskii masaskii iyo shimbarihii haddii ay yaraadaan oo cunaayay dooligii farahu ka badanaa hadduu faraha ka batan waxaa imaanaya inuu dhibkiisa markaas la dareemo oo la arko oo beerihii waxaa- waxay gaartay in oo abuurka xataa kala baxo beeraha marka wax dhan waa isku wada xiray in dadka waxaa la rabaa la baro lagu baraarujiyo xataa eh, raadiyaasha telefishinada joornaalo aan la helo xataa ka hadlaayo kulan ayaad ka qabatay dhankan een, isbeddelka cimilada een, maxaad kaga hadashay oo aad kusoo bandhigtay kulankan aan kaga qabanayn dhanka isbedelka cimilada waxa ay tababar aan u sameynayno eh, toban xubnood oo kala socota bulshada qeybaheeda kala duwan Eh, waxyaalaha aan ujeedada aan samey inaan dadka fahansiino maxaa la dhahaa isbedel cimilo maxaa sababa qaabkee bini aadanka ay ku saameysaa eh, sideena lagu hortegi karaa marka tobankaa qofna waxay ka socdeen bulsho weyn ay ka socdeen waxaa maadaama aysan awoodeyga iyo kabasitadeena gaarsiisanayn inaan intaa ka badan ama arkaas aan tababarno ee waxaan rabnay inay bulshada gaarsiiyaan waxyaalaha u keeni karaa isbedelka cimilada inay sameeyaan ee laakiin waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhow inaan intaas inka badan aan tababar aan soo saarno si weliba aan bilaash aan kusoo saarno oo free ah maadaama ay qeyb ka nahay bulshada waxyaalaha aan baranay inay bulshada aan ku celina ay waajib inoogu tahay waayahay arrintan dhirta oo aad sheegtay in dhibaato badan lagu hayo sidaad is leedahay bulshadu way ugu baraarugi karaan oo way uga qayb qaadan karaan in deegaanka dib loo dhireeyo Ah, waxaa ilaahay mahadiisa hadda soomaalida inay wax badan fahmeen iyo ahmiyadda ay leedahay dooga that's why meelaha qaarkood hadda ay lacag ugu bixiyaan inay galaan ama isku soo sawiraan dhulka cagaaran meelaha qaarkood hal door ay ku bixiyaan meelaha qaarkood laba door ay ku bixiyaan Eh, waxaan leeyahay marka intaad hal door ama laba door laga qaadan lahaa inaad deegaankaaga dhireyso dhirta ku taalina aadan jarin marka waxaa heli doonaa meel walbo oo cagaaran aadan lacag laga qaadin aad isku sawiri karto aad ku harsan karto ah, mirana aad ka yeelan karto Eh, dadkan waxaan ku baraarujinayaa inuu qof wala gurigiisa uu geed ku beero maadaama haddaa gurigaa ku beerto h- kul badan ma arkaysid Eh, dhibaato badan waad ka badbaadaysaa Eh, waana arrin diiniyan waa rasuulka calayhi salaam wuxuu yidhi qofkii beera geed ama geedkaas miro ahaan loo cuno ama har ahaan loo isticmaalo qofkaas ajirkiisa kama go-ayo ilaa aakhiro oo usii soconaysaa marka bulshada waxaan ku celginayaa haddaba maadaamay xooga ugu badan dhalinyaro yihiin oo iyagana hadda meelo lacag ku bixiyaan maa si ay u helaan meelo doog ah dhirtiina beerta eh, soomaali wax badanaa ka baxaya gobol walba ayaa wax ka bixi kara dhirbeeristaas ayaan ku wacyigelinayna haddana alxamdulilah dhalinyaro badan ayaa baraarugtay oo barnaamijkaas dhirbeerita ka qayb qaadata oo annagaba aan ka mid nahay dhammaadse ma leh waxaan intaa ku soo afmarayaa barnaamijka kaswadaag oo ay marti ku ahaayeen xasan mawliid yaasiin iyo cabdulaahi nuur hadaafow inta aan mar kale hawada isku maqli doono nabad iyo caafimaad ka habsanay dunidu inaga u dambaynin calankeennan daadegay miyaydan dareemayn xidigaha dusheeniyo ragga dayaxaha ibsaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxaha ibsaday ka habsanay dunidu